waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyeed ayaad dhegaystayaal maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga alfurqoon waxaa halkii ugu sarreysay gaartay colada ka jirta gudaha dalka itoobiya taasi oo u dhexeysa qowmiyadda maxaarada iyo dowladda federaalka itoobiya iyadoona maalmihii lasoo dhaafay dagaalo culus laga soo sheegaya gudaha dalka itoobiya haddaba xaaladaha ka jira dalka itoobiya waxaa isha ku hayay oo la socday wariyahena maxamed daahir cali sow aad baad u mahadsantahay cabdisamed cabdulaahi adiga iyo dhegaystayaasha ku xihan barnaamijka dhuuxa waraysyada ee habeen kasta ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo galayso cabdisamed tan iyo markii ra-iisul wasaaraha itoobiya uu awoodda dalkaasi la wareegay sanadkii labada kun sideed iyo tobankii waxaa itoobiya xeryo kala duwan hareeyey qalalaaso siyaasadeed oo sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka soo gaaray kuwaas oo u dhexeeyey dowladda itoobiya iyo qowmiyadaha amxaarada iyo tigreega oo wax liita u arkaya inay ka hoos shaqeeyaan dowladda uu hoggaanka u yahay abiy axmed oo ka soo jeeda qowmiyadda oromada boqolkii cisho ee ugu horeeyey cabdisamedow xukunka waxa uu ra-iisul wasaaruhu la yimid isbeddelo waaweyn oo hadalhayn ka dhaliyey gudaha dalka itoobiya iyo gobolka waxa uu isku dayay inuu furfuro dowladdiisa ugu yaraanna cadaadiska uu ka yareeyo dadka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah oo in badan xabsiyada laga sii daayey ra-iisul wasaaraha waxa uu soo dhoweystay qowmiyadda amxaarada oo uu kula dagaalamay tigreega kumanaan dad ayaa ku dhintay dagaalkaasi malaayiin kalena waa ay ku barakaceen colaaddii gobolka tigreega oo dowr lixaad leh ay ku lahaayeen amxaarada iyo eritreya cabdisamedow laba sano kadib maraykanka ayaa u kala dabqaaday itoobiya iyo tigreega waxaana koonfur afrika ka dhacay kulan lagu heshiisiiyey oo dowlad kumeel gaar ah loogu dhisay gobolka tigreega heshiiskaasi waxaa qayb ka ahaa in hubka ay dhigaan jabhadda tigreega ee t b l f balse ilaa iyo hadda arrinkaa ma suuragelin kadib dagaalka ra-iisul wasaaraha itoobiya waxa uu soo saaray awaamiir ku saabsan in ciidamada ismaamulada itoobiya la kala diro ama ay ku biiraan ciidamada dowladda federaalka jabhadda amxaarada arrinkaasi waa ay u cuntami weyday waana ay diideen iyagoo ka dagaalamay dagaalkaasi oo ilaa iyo hadda socda waxaana uu dagaalku yeeshay wejiyo kala duwan isagoo ku fiday gobolka amxaarada oo dhinac kasta iminka ka holcaya maalmihii lasoo dhaafay cabdisamed waxaa dhacay dagaallo la isku riiqmay oo la isku hilboobay kuwaas oo ay ka qayb qaadanayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda itoobiya ciidamada ka soo jeeda cabdisamedow qowmiyadda amxaarada ee ku jiray dowladda itoobiya ayaa ku biiray jabhadda amxaarada ee vano dagaalka sidoo kale waxaa ku soo biiray jenaraalo caan ahaa oo ka tirsanaa ciidamada dowladda itoobiya iminka waxaa la odhan karaa amxaarada badankeeda waa ay isaga baxeen dowladda itoobiya siyaasiyan iyo qaab ciidanba waa ay ka sii dhammaanayaan waxaana amxaarada ay ku soo hareen kuwa soomaaliya jooga iyo kuwa suudaan jooga dhallinyarada amxaarada ayaa iska xaadiriyey goobaha tababarada iyadoo amxaaradu ay ka go-an tahay inay ka guulaystaan dowladda kadibna ay u ruqaansadaan caasimadda adis ababa oo malaayiin amxaaro ah ay ku nool yihiin kuwaas oo la rumaysan yahay cabdisamedow inay ku biiri doonaan dagaalada ciidamada dowladda ee hadda ka dagaalamaya gobolka amxaarada ayaa intooda badan waxay ka soo jeedaan qowmiyadda oromada iyo qowmiyado kale oo yaryar oo gudaha dalka itoobiya ka jira ciidamadan ayaa waxaa ku adag cabdisamed inay ka dagaalamaan gobolka amxaarada maadaama aysan wax kalsooni ah ka haysan shacabka oo taageersan jabhadda vano ee amxaarada amxaaradu waxa ay soo bandhigayaan oo baraha internetka ay ku baahinayaan deegaano badan oo ay qabsadeen ilaa afar gobol ayaa hadda holcaya oo lagu dagaalamaya waxaana ka mid ah gobolka goojaan oo xuduud la wadaaga oromada xabashida gobolkaasi waxa ay ka soo bandhigeen goobo badan oo ay qabsadeen gobolka gondar oo ah xudunta dhulka amxaarada ahna gobol istaraatiiji ah oo buuraley ah meelo badan ayay amxaaradu qabsadeen waana ay soo bandhigeen gobolka waalo oo oromadu ay leeyihiin balse in badan lagu deegaameeyey amxaarada ayaa sidoo kale amxaaradu waxa ay sheeganayaan inay meelo badan qabsadeen ayna jareen waddooyin istaraatiiji ah oo gobolkaasi uu la wadaagayay oromada iyo tigreega sidoo kale amxaaradu waxa ay kala jareen gobolkan iyagoo isku fiidiyey jid gobolkan ka baxa oo taga adis ababa marka cabdisamed waxaad moodaa in dagaalada ay si laba karaar qaadanayaan oo amxaaradu si nidaami ah ay iminka u dagaalamayaan iyagoo ay ka go-an tahay inay afgembiyaan maamulka adis ababa ku soo koobmay itoobiya marka waxa ay aaminsan tahay in amxaaradu ay dowlado badan soo hubaynayaan maadaama ay wax badan ka bedeleen istaraatiijiyada ay ku dagaalamayeen waxyaabaha marka amxaarada u sahlaya inay qabsadaan meelo badan oo gobolkooda ka tirsan waxaa ka mid ah inay u muuqdaan kuwo midoobay oo aysan jirin furuun kale oo ku furan maadaama aysan xilligan jirin wax dagaal ah oo kaga imaanaya dhanka tigreega xadka suudaan ay la wadaagaanna ay u furan tahay oo ay dhaqdhaqaaqyo ka samaynayaan suurtagalna ay tahay inay taageero halka ka helaan haye maxamed haddii ay dowladda itoobiya ku soo jabto dagaalada ka waran masiirka dowladda mar kale waad mahadsantahay cabdisamed falanqayaashu waxa ay sheegayaan haddii dowladda ay ku soo jabto dagaalka hadda ka socda gobolka amxaarada in la isugu tegi doono magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya oo sida aan horey usoo sheegayba go'doonsan meelna looga bixi karin magaalada waxaa ka baxaya xataa diblomaasiyiinta iyo dadka ajaaniibta ah hoteelada ayaa lagu soo uruuray haddii bannaanka looga baxo dadka waa la afduubanayaa madax furasho ayaa la weydiinayaa shirkado badan oo magaalada ka shaqaynaya iyo bannaankeeda qaar badan waa ay soo xirmeen albaabada ayaa la isugu dhuftay ajaaniibtii ka shaqaynaysayna adis ababa waa ay ka carareen sida muuqata marka cidda hadda weerarka ah ee horarka ah waa ciidamada amxaarada oo doonaya inay la wareegaan etoobiya moralka labada ciidan ee dagaalamaya waxaa muuqanaya inay kala dhiiran yihiin amxaaradu waxa ay u muuqdaan kuwo ay ka go'an tahay inay qabsadaan etoobiya iyagoo diidan inay xukumaan oramada jabhadda amxaarada haddii ay ku soo dhowaadaan adis ababa waxaa muuqanaya inay heli doonaan taageero badan oo gudaha ah maadaama la aaminsan yahay amxaaro badan inay gudaha ku nool yihiin oo ay sugayaan oo keliya in laga soo itaalroonaado ciidamada dowladda amxaaradu si tartiib tartiib ah ayaa la sheegayaa inay u gelayaan adis ababa iyagoo qaab shacab iska dhigaya laakiin waa ay tababaran yihiin marar badan howlgalla ayay isku dayeen inay ka fuliyaan adis ababa qaar badan waa la qabqabtay kuwo badanna halka ayaa lagu dilay marka dhaqdhaqaaqooda adis ababa waa uu muuqdaa haddii marka adis ababa ay amxaaradu qabsato amaba dhan ay ka soo gasho ama ay ku soo dhowaato dhulka keliya ee u furan abiy axmed in uu ku cararo ama uu ku fakado waxa uu noqon doonaa dhulka oramada oo badankiisa gacanta ay ku hayaan jabhadda hubaysan ee oramada sida weynna ula dagaalamaysa ciidamada dowladda tigraaga ayaa iyaguna isha ku haya waxa ka socda dalka iyagoo sugaya inay fowdadu baahdo oo ay adis ababa gaarto si loo wiiqo awoodda dowladda etoobiya ugu dambaynna tigreega ma aqbali doonaan in talada dalka etoobiya ay qabsato amxaarada labada dhinac ayay sugayaan marka markay isku soo jabaan oo awooddooda ay iswiiqaan ayay doonayaan ciidan kayd ah oo xoog leh oo tigreegu ay haystaan iyaguna inay adis ababa ku soo aadaan marka xaalku waxa uu noqon doonaa mid faraha ka sii baxa haddii adis ababa lagu soo dhowaado lamana saadaalin karo dowladda etoobiya ama hogaankooda halka ay ku dambayn doonaan abiy axmed ma wuxuu isku bedeli doonaa dagaal ooge maadaama hadda uu tababartay ciidan badan oo oramo ah aadna uu u hubaynayo siyaasiyiinta ka soo jeeda qowmiyadda maxaarada ee ku jiray dowladda etoobiya halkee bay ku dambeeyeen waad mahadsanta cabdismad dhanka siyaasadda marka loo eego waxyaabahan oo idil ee hadda taagan waa dhanka siyaasadda oo lagu kala tegey oo lagu coloobay sidaan hore u sheegay amxaaradu iyo maamulka abiy axmed waa ay iswateen abiy axmed marka uu xilka qabanayay waxa uu sheegay in uu muddo bilo ah ku shaqaynaya amarka tigreega marar badanna la isku dayay in la diro oo uu badbaaday laakiin sida ay noqotaba waa uu ku guulaystay in uu xilalka ka qaado lana dagaalamo tigreegii awoodda ahaa ee muddo dhowr iyo labaatan sano ah ka talinaya dalkana uu gobolkooda isugu geeyo xilligaas marka waxa uu la saftay ood wadaag siyaasadeed la noqday amxaarada iyaga ayuu jagooyinkii ku safay ciidanka qayb ka mid a iyaga ayuu u dhiibay madaxweynaha etoobiya oo aan awood badan lahayn iyaga ayuu ka dhigay wax badan waa la iswatay laakiin hadda waa la isdiiday oo waa la kala tegay siyaasiyiintii caanka ahaa ee ku jiray dowladda abiy axmed ee amxaarada ka soo jeeday badankooda dowladda waa isaga baxeen kuwo badan waa ay carareen kuwo badan jabhadihii ayay ku biireen kuwo badan waa ay xirxiran yihiinoo xabsiyada ayay ka buuxaan waxa keliya ee dhaqdhaqaaqayay wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya ayuu ahaa iyo madaxweynihii etoobiya oo haweenay ahayd haweenayda waa ay iscasishay dhowaan warqadana waxay u gudbisay ra-iisul wasaaraha laakiin waxa uu ka dalbaday sida wararku ay sheegayaan inaysan fadeexayn oo aysan iscasilin ee laga dhigo in xilka laga qaaday haweenaydan waa qabiirad dhanka qaramada midoobey muddo la soo shaqaynaysay waxaana ay qaramada midoobey iyo maraykanka iyo xulafada kaleba u gudbinaysay in tacadiyo uu wado maamulka abiy axmed marka abi waa ay ku adkeed inuu si rasmi ah kaga soo horjeesto haweenaydan ugu dambeyn laakiin iyada ayaa garatay inaysan kasii mid ahaan karin dowladda maadaama aysan fiirsan karin waxa ka socda gobolka sidaas ayayna xilkii kaga degtay waxaana madaxweyne laga dhigay wasiirkii arrimaha dibadda etoobiya oo ah nin uu wato abiy axmed siyaasaddiisana ku shaqeeya ninkan oo qowmiyadda amxaarada ka soo jeeda laakiin lama aaminsana in wax badan uu ka bedeli kara xaaladda hadda taagan maadaama in badanba aysan aaminsanayn amxaarada oo ay u arkaan camiil u shaqeeya abiy axmed xaaladda siyaasadda marka waa ay cakiran tahay wax isku soo dhawaasho ahna ma muuqdaan marka amxaarada waxaa la odhan karaa iminka way kasii dhammaanayaan ama waa ay ka dhammaadeen dowladda etoobiya waayahay maxamed daahir su-aasha ugu dambeysa dhanka soomaali galbeed waxaa lasoo sheegayaa in ciidamada dowladda etoobiya ay boob ka wadaan maxaad kala socotaa cabdisamed waad mahadsan tahay meel kasta etoobiya waa ay ololeysaa marka laga tago dhulka soomaali galbeed halkaa waxaa ka jira maamul abiy axmed hoostaga u hoggaansan una arkaba etoobiya inay tahay etoobiya weyn oo ishaysata fursaddan taaganna uma muuqato inay ka faa'iidaysan karaan marka dhibaatooyin isbiirsaday ayaa waxa ay ka taagan yihiin dhulka soomaali galbeed oo lagu deegaameeyey amxaarada kuwaas oo la wareegay shaqooyinkii yareeraa xafiisyadii laga shaqaynayay ee maamulka guryaha goobaha ganacsiga shirkadaha dhammaan waa ay la wareegayaan etoobiyaanka xitaa gawaaridii la dhaqayay iyaga ayaa faraha kula jira baalashalayaashii sidoo kale carruurtooda ayaa ka shaqaynaya shaqadii dadka danleyda ah ee murqumaalka ahaa meesha ayay kasii baxayaan oo iyaga ayaa qabtay marka ay soo gelayaan lama weydiinayo halka ay ka imaanayaan weliba waxaan ogaanay in iyagoo shacab isku ekaysiinaya laakiin ka tirsan sirdoonka iyo militariga etoobiya inay jigjiga iyo meelooyin kale ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed ay ku nool yihiin dhaqankii iyo dhaxalkii ummadda soomaali galbeedba waa ay wareejiyeenoo waa ay dhaqan rogeen xilligan marka ciidamada etoobiya waxaa la sheegaya ay ku sohan dhulka soomaali galbeed weliba kuwa ka shaqeeya canshuuraha inay boobayaan hantida dadka ku nool dhulka soomaali galbeed weliba ganacsatada canshuurihii ayaa aada u kordhay meelaha qaar ciidamada dadka rasaas bay ku fureen oo dad baa ku dhaawacmay sida jijigo kale la iisoo sheegayo marka xaaladda dhulka soomaali galbeed ka jirta runtii waa wax aad iyo aad looga xumaado dhulka soomaali galbeed oo dadka xoolaha ay aada caan ugu yihiinna waxaa ku socda dagaal oo xoololeyda in in badan xoolahooda waa lala wareegayaa sida marar badan ba aan sheegnay waa hagaagkaasi wuxuu ahaa wariyahena maxamed daahir cali sow oo aan wax ka weydiinay xaaladaha dalka etoobiya gaar ahaan dagaalada u dhexeeya qowmiyadda amxaarada iyo dowladda etoobiya oo sii daba dheeraaday haddana maraya xalkii ugu saraysay